dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan ee wararkaasi idinka imanayaan waa v o a washington aynu gudagalno qeybaha kale ee idaacaddeenna waxaa magaalada dubeey ee isutaga imaaraadka carabta ku sugan madaxda maamul goboleedyada soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid madaxdan ayaa shalay toole ilaa maanta kulamalo lahaa madaxda wadankaasi isutaga imaaraadka carabta warar ku dhow dhow shirkaasi ayaa sheegaya in imaaraadku ay kala hadlayaan hogaamiyeyaasha soomaalida arrimaha doorashada iyo weliba musharax la sheegay in imaaraadku ay doonayaan inay taageeraan waryahayaga jamaal axmed cusmaan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay madaxa shabakadda wararka ee hiiraan online axmed guure oo ku sugan dalka imaaraadka carabta shirkaasina si dhow isha ugu hayay
haddaan warbixin kooban kaa siiyo horta meesha war muhiim ah oo tafatiran oo kasoo baxay oo hadda la sheegi karo ma jiro dhowr mataqaana madaxa dowlad goboleed oo aan hoteelka ugu tegay oo aan kala sheekaystay shirka wax warbixin oo faahfaahsan ay la siiyeen maahiiraan olaan ahaan ay la siiyeen ma jirto laakiin wararka kulley sida dadban aan umaqlayn waxaa kamid ah in dowladda imaaraadka shirkan uu isku yeerso uu yahay shir ee rabto in muxuu ahaa waxyaabaha kaalmada oo dowladda soomaaliya ay si toos usii jirto in la mari doono si toosa loogu diri doono dowlad goboleedyada taas oo weliba si gaara aan u ogaan inay dhismaha hadda ka socda dowlad waxaan leeyahay doorashooyinka la qaban qaabinayo dhaqaale la-aan ay jirto oo ay rabaan in dowladda imaaraadka ay si toos ugu kaalmayso ay ugu dirto dhaqaale muxuu ahaa doorashooyinkaasi wax lagu qabto waa tahay marka madaxda dowlad goboleedyada ee jooga imaaraadka carabta ilaayo hadda yaa ka mid oo ad inoo sheegi kartaa hoteelka aan tagay kulley waxa waaye intii dowlad goboleed wadanka ka jirtay waa wada joogeen waa wada arkay marka dee cabdiweli gaas waa arkay muxuu ahaa ninka la yidhaahdo shariif xasan muxuu ahaa ninka la yidhahdo cali cabdullaahi cusuble axmed madoobe intaba waa ku idlaaya kulley kulligood mataqaanaa hoteelka waa ku wada arkay waa wada joogeen mas-uuliyiin dowladda federaalka soomaaliya ka socda oo yana meesha jooga ma jiraan maya hal qof oo dowladda federaalka ka socda oo halkaas aan ku arkay ma jirto waa dowlad goboleedyo iyo dad la socday oowakiil ahaan la socday oo aduu shaksiyaad ilaa iyo qof kasta oo madax ah dowlad goboleed ah kuila laba ama saddex qof ayaa la socday marka dad noocaas ayaan meesha ku arkay waa gartay guure warar baa jira oo isla dhexmarayo oo ku aadan in imaaraadku ay si toosa u doonayso inay ku lug yeelato doorashooyinka madaxtinimada soomaaliya la filayo inay dhacaan marka arrimahaasi madaxda aada la kulantay makusoo qaaday ma kala hadashay maxayse kaaga jawaabeen haddii aad arrimahaasi kala hadashay arrinta ugu weyneed aan kala hadla arrintaas ay ahayd maadaama doorasho ay soo socoto oo wadanka isha doorasho lagu hayo arrimahaas ayaan kulleyba si gaara aan oola sheekaysa laakiin arrintaas faahfaahin iga siisay ma jirto runtiina dabcan haddii la fiiriyo waktiga xaadirka waxa halkaan isu keenayo oo degdegtan keenayo waa la dhihi karaa in dowladda imaaraadka ay xiise u qabto in ay siyaasadda soomaaliya ay la ku yeelato oo ama cid iyada ay wadato ay is leedahay waddanka madaxa ka noqdo inay mataqaana halkaan si gaar ugala hadlayaan laakiin warkao dhan kulley waxaan ogaa doonaa markii shirka maanta usoo gabagabeeyo ayaan tafaasiisha badankeeda la ogaa doonaa haddii aan leedna sidoo kale waxaa jira in imaaraadku ay wararka laisla dhex marayo ay ka mid tahay ay doonayso mid ka mid a madaxda hadda jira ee soomaaliyeed ay doonayso in ay taageerto madaxda maamul goboleedyada halkaa joogana ay ku tartarsiinayso ay ku riixayso in ay iyaguna sidaas oo kale u taageeraan arrinta inabaha yaraatee hadalhaynteedu meesha ma ka jirtaa maya maya arrimahan aad sheegtay arrin ama u dhow ama la mid a ma maqal dadka kulleyba oon wararka noocan waa ka gaagaabsanayn in lagula teliyo oo layiri intuu shirka ka dhammaanayo yaan war la sheegin ayay og tahay marka kulleyba maanta ayuu shirka usoo dhammaanaa waxaana magaalada hadda dubai hadda aan joogo odala soo hadlaysid waxaa kulleyba qayb ka mid ah ee dowlad goboleedyada maamulo ka mid a ayaa la shiri doono muxuu ah ganacsato magaaladan daba joogo hadee shirkaas oo adiga si iska kooban noqon doona ayaan rajaynayaa inaan tafaasiil dheeraada ka helno wixii meeshaa ka dhaca marka shirkan ilaayo intee buu socdaa oo uu qaatay goorma isu bilowday shirkan ba adiga qiyaastii ilaayo saddex maalin ayuu socday shir wuxuu ahay oo aanan aada looga warqabin oo dadka badankiisa aanan laga wargelinoo si degdega ayuu kusoo galay magaalada marka adiga waxaan qiyaasaa saddex maalin oo maanta ku saddex tahay ayaan qiyaasa inay meesha ku shirayaan ugu dambeyn guur haddaan ku weydiiyo waraysiga qeybtiisa hore waxaad kaga hadashay in imaaraadku ay doonayso inay dowlad goboleedyada ay si toosa macaawinooyinkii ay soomaaliya dowladda soomaliya usoo marsiin jirtay iyo taageeradii kaleba ay iyad si toosa ula xidhiirto maamulada dalka ka jira marka arrimahani maxaa la odhan karayaa xilligan uu kusoo beegay ama keenay inay arrin noocaasi oo kale hadda ay ka hadlaan xilli la filayo in waddanku ay doorasho ka dhacaan walahi su-aasha jawaabteeda kulley wax hadda oo cad ama oo aan tafaasiil dheer laga bixi karo ma aha laakiin kulley waxaan qiyaastaa oon in meesha keliya aan- aan ku tuhmi karno waxay tahay in doorashooyin ay dhacayaan oo ay ka dhici doonaan eh, dowlad goboleedyada taasna ay u baahan tahay dhaqaalo sida aan maqlayn oo dhaqaalo darro jirto oo doorashooyinka lagu qabanayo marka meeshaas ayaan dhihi karnaa ayaa dhaqaalo looga baahday inay tahay mid si toos ah dhaqaalo toos oo ciidamada iyo security iyo waxyaabaha la xiriiro in toos lo- loogu diri doono dowlad goboleedyada iyo inay tahay wax ku kooban macaawinada siiyo oo doorashooyinka ay ku qabtaan taa kulley ilaah hadda ma caddo waa tahay haddaan sii raaxsado ugu dambeyn ma la yaqaanaa en, cidda madaxda ah ee imaaraadka ka socota ee la kulmaysa en, dowlad goboleedyadan madaxda ka socota maya maya ma ma sheegi karo ayagan imaysa sheegin anigana intaan eh, la joogjoogay meesha kuma arag dad madax ahoo ayaga qaabilayo marka Wata.
lama sheegi karo kaasi wuxuu ahaa madaxa shabakada wararka ee hiiraan online axmed guure oo khadka telefoonka ee magaalada dubai ugu waramayay wariyahayaga jamaal axmed cusmaan weli wararka ku saabsan siyaasadda soomaaliya ayaan ku jirnaa iyadoo ay beesha caalamka dhowaantan soo saartay war-saxaafadeed ku aadan walaaca ay ka qabto dib u dhacyada doorashooyinka ee adaha dawliga ah ee soomaaliya ayaa waxaa walaacaasi ku soo biiray guddiga doorashooyinka dadban ee soomaaliya oo soo saaray war-saxaafadeed dhinaca kale waxaa soo badanaya cabsida ay bulshada soomaalida ka qabto aayaha siyaasadeed ee dalka wariyahena cabdiqaadir maxamed cabdulle ee muqdisho ayaa sababaha walaacayay dib u dhacyada doorashada ka waraystay cabdirashiid khaliif madaxa hay-adda cilmi baarista ee heritage soomaalida in badan oo ka mida oo bulshada rayidka ay ka mid tahay eh, iyo annaga heritage ahaanba waa noo muuqday horey wuu noogu muuqday oo processkan hadda socda eh, dalkan labadii kun iyo laba iyo tobankii waxaa la ballan qaaday afar sano kadib doorashada inay dhacayso markii laba sano la marayay waa la yidhi doorasho ma dhici karto dowladdan hadda jirta ay ay yidhaahdeen Eh, kadibna eh, brosesyo badan oo wada deg deg ah waa la galgalay oo in la dedejiyo eh, sidii eh, federalismka loo fidin lahaa oo dalka gobollo loo abuuri lahaa Eh, kulligood iyagoo iska maaragtay eh, gacan ku rimis iyo eh, xoog iyo jajuub iyo laisku wada dheg- dhegan yahayba ama dadkii isla deganaa isku dhegan yihiin ama kuwii meesha sameynayay iyo kuwii banaanka isku dhegan yihiinba wax lasi sameeyey hadda waxaa ugu dambeeyay kii hir shabeelle hadda ee, la kala tuurahaya iyagoo waxtaa dhici karto in ee, dadka qaarkiisna ay weli aysan arrintaas kuba qanacsaneen isku soo duuduub marka kale orodkaasa iska socday Ee, markii hal qof iyo hal cod la waayena ee, afartii ugu tun weynaa federaalka iyo afartii gobolada ugu tun weynaa baa ee, brocesskii gacanta loo geliyey nimankiina waa niman musharaxiina badankooda oo badankooda waa musharaxiin ama qofbay riixayaan marka qaaligii iyo qofkii dacwada oogahayay iyo qofkii danta lahaa eh, bay isla noqdeen wixii oo dhan ba gacantay u galan rabaa markaas marka danahoodii bay ama toos u dhex gashanayaan ama laga cuqdad laga qabay Ee, marka arrinta sii kululaatana ee, waxa ay un sii wadeen inay dee danaha sii riixriixaan Ee, marka hadde ee, maxaa la yidhahdaa ee, wax la wada ogaa oo soomaalidu ay u jeeday inaan ee, ay wax murugsan noqon doonaan oo danaysi badan ka dhex muuqan doono Ee, bay hadda bulshada caalamku markii dee arrintii la wada arkay ee, bay bay hamar ayaguna bilaabeen inay si eed- eedda ay u saaraan ee, soomaalida ugu saaraan inay macnaha hadda qaylo bilaabaan laakiin ayagaa qeyb ka ah hawshan oo nimankan awoodda gacanta u geliyey oo taageeray oo baarlamaanka markii la kala diray ee, soo dhaweeyey oo soo dhaweeyey wax kasta oo si oo deg dega iyo gacan kurimis loo sameynayay ayagoo isku duuban bay waraaqa hambalyaha raacin jireen oo aan gartay Eh, dadaalkii beesha caalamka waday iyo dadaalkii laga filayay dhinaca dowladda iyo maamuladu eh, soddonka nofembarka ma dambaysta ahayd maxaa hadda dib u dhigayo Ma- ma dhinaca beesha caalamka ay ka soo canla-daho walaacayna sheegaysaan jirin mase dhinacii soomaalida ka soo canla-dahay xogtaa ma rabnaa Ee, marka hore aniga aan xusay mowduucan in aan lagaba fili karin inuu dee wax dee fur cadaan iyo ee, maaragtay isku toostoosnaan leh aan lagaba fili karin sababtoo nin kursigii rabaa qeybi bahashi la yiri oo maamul la yiri oo kur- kuraasadii rag raba hal iyo aan ahayn laba ahayn baa wixiiba gacanta kula jira wasiirey guddiga doorashooyin usoo magacaabay markii dambena shaqaalahoodiiba guddigay ka dhigdhigeen markii dambena gobolada kuwa joogana nin walba nin buu keensaday barnaamijkaas horta barnaamij iska ee, iska runtii iska cawro ah buu iska ahaa Ee, laakiin haddii dhinacaas eedaha aan halkaas uga haro mowduuca dhan baa mowduuc cusuba oo aan horey loo aqoon Ee, oo markaasa waxaa marka dhacaysa in eh, odaygii berigii hore wax iska qori jiray odayaashii kale oo guurtida la ahaa iyo maarata nabadoonadii baa howsha idinla leh waa la yiri beelihii baa baashii la dhex dhigay marka dadkii oo dhan baa siyaasadii iyo kuraastan iyo xildhibaannimadan iyo lacagta laga helo iska wada raba marka mawduuc cusub oo hadda ka hor aan la tijaabin oo ogubaha buu ahaa taasna marka waxay keenaysaa in lala kufaadhaco oo lala kufaadhaco marka in lala dahdaahayo oo november soddonkeeda laga dib dhacana anugu ma qariibsanayo mar walba waaba ku haynay arrintan inay dib waxaa lagu leeyahy gobolada hay-adaha nabad sugidda ee gobolka meelaha qaarkood waa inaad walaaqa soo qaadataa oo ay ku dhahaan maaratay ama gobolkan kama soo horjeedid ama maaratay saas ma lihid marka barnaamij farsamaysan waa mid kamid a cadaadisyada ay sheegayaan beesha caalamka taasay sheegayaan hadda waxaa lagu leeyahay sida facebooka waxaa maqli jiray maaragtay qofkaas masawir baa lagu taagarayay hadda dad baa waxaa maqlaysaa nin baa wuxuu ku leeyahay kursigayga rajo fiican baan qabay qolaa nin igu soo taagaraysa lacag wata sidii sidii masawir xamal isku soo taagaranaya
maxaa xigi doona soddonka nofembar kadib rajadu maxay tahay walaaca beesha caalamkana waad arkaysaan walaaca beesha caalamka anigu beesha caalamka waxa alla wixii soomaaliya ay broseskan ka khaldama qeyb bay ku leeyihiin waxaa la yidhi falaari gilgilasho kaagama harto iyagaa qaada iyo qarshaada wada tihiin qodhi xerade waa nin laga sheegay marka qeyb bay nimankan siyaasiyiinta sideedan qeyb bay kula yihiin laakiin hadda eedaa la rabaa dee in laisku tuurtuuro marka aniga falaari gilgilisho kaagama hadhaan leeyahay haddii laba asbuucoo kale lala dahaan anigu ma qariibsanayo waxay soomaaliya ku ba'deena waa artificial deadline ama macnaha muddo layska cayimay oo markii maalin laga dibdhacana kheyrar afka layska furnayo
kaasina wuxuu ahaa madaxa hay-adda cilmi baarista ee heritage cabdirashiid khaliif waxaa uu warramayay waryaheena muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle dhinaca kalena dhaqdhaqaaqyada doorasho ee soomaaliya ka socda ayaa abuuray oo saameyn ku yeeshay dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga kadib markii musharaxiinta labada aqal iyo kuwa madaxtinimada ay lacago badan soo geliyeen dalka lacagtan ayaa ka imanaysa amaba la sheegay inay ka muuqato diyaaradaha ay isticmaalayaan musharaxiinta iyo ergooyinka hoteelada shirarka istabajoogii ka socdaan haddaba qeybtii labaad ku soo dhowaada oo barnaamijyo ku saabsan doorka lacagahaasi doorashada iyo kubaca dhaqaaluhu ay leeyihiin waxaa warbixinta noo soo diray oo magaalada garoowe nooga soo diray nuux muuse barjeeb doorashooyinka labada aqal ee ka dhacaya magaala madaxyada maamul goboleedyada soomaaliya ayaa fursadaha dhaqaale ay sahleen guud ahaan laga dareemay waxaana magaalo kasta oo ay ka dhacayso doorashada xildhibaanada ay noqdeen kuwa mashquul ah oo ay ku soo jabeen dad badan oo ka kala yimid gobollada kale ee magaalooyinkaas hoos yimaada waxaana gaaray kumanaan qof oo isugu jira ergo codaynaysa iyo dad kale oo qurbaha ka yimid qof kasta oo horay u joogay magaalooyinkaas ayaa dareemay saxmadda iyo mashquulka ka dhashay doorashooyinka siciid cabdi maxamed kuuriya waxaan kula kulmay magaalada garowe waxa uuna ii sheegay in doorashooyinka ay isbeddel ku sameeyeen jawiga magaalada ay horey u lahayd xafiis baan ka shaqeeya xafiiskaasi waxaan u soo socdaa muddo soddon daqiiqa ah waxa weeye jam baa jira oo wadooyinkii aan xamili karin gaadiid fara badan oo magaalada yimid oo marka aad usoo socoto goobtaada shaqada haddii aad shaqada ka soo baxdo aad damacdo maqaaxi ku leexo oo aad rabtid inaad wax ka soo cunto waxay dhammaanaysaa xilli dhow waxay noqonaysaa in saddex saac inaad soo qadayso si ay shaqadada kaaga dhammaan ganacsatada ayaa u arka fursadahan kuwa ay ka faa'iidaysan karaan islamarkaana ay lacago ka samayn karaan goobaha sariflayaasha hadda dad badan oo aan meelaha sarifka aan u furnayn hadda sarif sariflayaal furtay baad arkaysaa taasna waxay ku leeyihiin waxa soo kordhay dadkii lacagta sarifanayay oo kale waxaad arkaysaa bangiyada dahabshiil amal islaam banki meel kasta oo aad tagto oo bangi ah fayl baa lagu jiraa meel walba oo aad cagta dhigto ama cunno ha noqoto ama hotel ha noqoto ama ha noqoto gaadiid ha noqoto waxa weeye dursaa dulsaar baa yimid oo dad badan oo magaalada ku cusub in doorashooyinka xildhibaanada la geeyo markii ugu horreysay gobollada dalka ayaa dad badan soo dhoweeyeen kadib markii ay arkeen in ay ka abuurmeen fursado dhaqaale iyo in ergooyin lasoo xulay ay u suurtowdo inay soo doortaan xildhibaanada matalaya bismillahi raxmaan raxiim cabdikaafi cismaan cali anigu waxaan ahay ardada ku baratay waddanka wax ku baratay dhallinyarada waddanka jooga soomaaliyeed aad baan ugu faraxsanahay hadda doorashada socota marka laga fiiriyo dhanka faa'iidada uu yeeshay dhaqaalaha waxaa moodaa waddanka in uu ka socdo horumar xoogan oo ganacsatadu ay hoteeladii camiran yihiin meheradii cuntada laga cunayo carwooyinkii laga labisanayo even baabuurtii transportationka mataqaanaa dad badan ay raacayaan macnihi waxa weeye si kas fiican baa la sameynaya waa laga badan waayey maamul baahin ee waxa la sameeyey aada iyo aad u fiican oo tuulooyinkii dadka imaanayaan ilaa heer tuulo dadku isaga imaanaya kontin kowa xubnood wax kale meelo kala duwan ka imaanaya gobol kastana soomaaliya waxaa ka socda dadaal dhaqaale oo noocaas oo kor u kacay waxaa ciriiri noqday dhanka gaadiidka sida diyaaradaha isaga goosha gobollada ama kuwa ka yimaada dalka dibaddiisa musharaxiinta u sharaxaan xilka madaxweynaha ayaa qaybtood watay diyaarado u qaasa waxaana taasi ay sababtay in shirkadaha diyaaradahaasi qaybtood ay yareeyaan duulimaadyadoodii maalinlaha ee caadiga ahaa taasoo saamaysay dadweynaha isaga kala goosha gobollada axmed cawil jaamac oo agaasimaha raadiyo garowe wuxuu iiga warramay saameynta doorashooyinka ay dhanka diyaaradaha ku yeesheen xilli isaga ay si gaara u taabatay nuux aad baad u mahadsan tahay haddaan soo qaato hadda bilihii ugu dambeysay ee safarada aan galay saameyn aada u ballaaran ayaa safaradii ay ay magaranaysaa nagu yeelatay markaan tusaale aan kuu soo qaado magaalada muqdisho ayaan safar waaday iyo weliba jabuuti safaradaasi markii aan sii socdayna waxaan waayay diyaaraddii aan ka raaci lahaa magaalada gaalkacyo waxaa laii sheegay inay qaaday ergooyin kala duwan oo iskaga goosheeyey magaalooyinka soomaaliya sida kismaayo iyo weliba baydhabo markii aan kasoo noqday meeshii aan u socday ee jabuutina muqdisho aan imi maalmo dhan ayaan ku xanibnaa waxaana arrintaasi ay keentay in la ii sheegay in diyaaraddii aanu raaci lahayn oo tigidka noo goysay inay meel kale u baxday oo nin musharaxa ay u qaaday hir shabeelle maamulka cusub marka waayadii dambe diyaaraduhu aada bay ay u ahaayeen kuwa aan la heli karin waxaa kale oo jira diyaaraduhu laftigooda kuma ay sii wargelinayaan oo mararka qaarkood adiga oo baaritaan adag eraboorada qeybtooda usoo maray ma haddana waxaa lagu dhahaya diyaaraddu waa baaqatay marka waxaa moodaa inay ay jaanisyada ay ka faa'iideysanayaan maran xiriir la sameeyey shaqaalaha garoomada waxay ii sheegeen in bishii ugu dambeysay ee badnaayeen duulimaadyada ka imaanayay gudaha iyo sidoo kale dibadda haddii ay noqon lahaayeen kuwa hay-adaha caalamiga iyo kuwa sida gaarka ah loo watay marka loo eego ka hor arrimaha doorashooyinka iyo ololayaasha socda sidoo kale gaadiidka isaga goosha magaalooyinka iyo kuwa la kiraysto ayaa iyagana helay fursado ay lacago ku sameeyaan gaar ahaan labadii bilood ee ugu dambeysay doorashooyinkanuna waxaa weeye kuwo aan horey uga dhicin puntland oo runtii xiisa gaara leh hadalkaasi cabduqaadir maxamed warsame jooloq oo ah cilmi baare madaxa bannaan ayaa ugu dambeeyey qaybtii labaad ee taxanaha warbixinno la xiriiray fursadaha ganacsi ee ka dhashay doorashooyinka dalka nuux muuse birjeeb v o a garowe